qoraal ka soo baxay taliska guud ee ciidanka booliska somalilan ayaa lagu sheegay in xalay siddeeddii iyo barhkii fiidnimo xaafadda sheekh cumar ee magaalada hargeysa lagu dilay marxuum la odhan jiray nimcaan maxamed cumar oo saddex iyo labaatan jir da'diisu ahayd qoraalka booliska waxaa lagu sheegay in eedaysane abshir saleebaan xuseen oo toddobiyo toban jira uu ku eedaysan yahay dilka wiilkaasi qoraalka ciidanka booliska somalilan soo saareen ayaa lagu yidhi dadaal dheer iyo howlgal ay sameeyeen ciidamada boolisku ayay ku soo qabteen eedaysanaha iyadoo laga soo qabtay magaalooyinka wajaale iyo gabiiley dhexdooda waxaana qoraalka lagu sheegay inuu doonayey inuu ka tallaabo xadka somalilan iyo etoobiya dhanka kale ciidanka boolisku waxay gacanta ku soo dhigeen sida qoraalkan lagu sheegay afar eedaysane oo kale oo la sheegay in ninka dilka geystay ama ku eedaysan ay la socdeen kuna eedaysan inay gacan siiyeen kuwaasi oo kalea cabdiraxmaan farxaan xasan oo labaatan jira xamse cabdilaahi maxamed oo siddeed iyo toban jira sayid cabdiraxmaan axmed oo labaatan jira iyo mustafe cabdilaahi xuseen oo koob iyo labaatan jira ciidamada booliska ayaa qoraalkooda ku soo gebagabeeyey in ay deg deg sharciga u horgeyn doonaan eedaysanayaashaasi waxaana gebagabadii ciidanka booliska somalilan qoraalkooda ay ugu baaqeen cid kasta oo amni darro iyo khalkhalgelin isku dayda nabadgelyada ah inay gacan ku qaban doonaan bira isla markaana sharciga la horgeyn doono khadar maxamed cakulle v o a hargeysa